waa hagaaga weli lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna ismaaciilow dadka waxaanu usoo gudbinaynaa barnaamijka xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandire iyo caashe ibraahim ayaa inoo haya
degeystayaal mar kale waa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo heesa xulo
aad ka heli doontaan dhammaan heesahoo dhan waxaad dhihi doontaan ya la farruuqaninsanayna waataa warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto toddobaadka waxa ay ka timid asxaab ugu horeeyo aabe axmed araage cabdulqaadir faarax maxamuud afey maxamed cabdiraxmaan cali m c r buu ku magac dheer yahay mudane koorib xasan iyo tahliil maxamuud faarax iyo xasan aadan guure iyo xuseen cali maxamed bushe iyo sidoo kale cabdirasaaq madar waxa uu ku magac dheer yahay u n iyo sidoo kale cabdulqaadir qaasim maxamed iyo suldaan maxamed cabdi oogle iyo sacdiye maxamed cabdi oogle iyo hibe axmed raage dhammaan asxaabtani waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxmaan axmed raage iyo sacdiyo dhuubow cabdi oogle oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waa xaggiina baa layidhi marka arooskaasi ibraahim uu dhex maray cabdiraxmaan axmed raage iyo sacdiyo dhuubow cabdi oogle ducada waa xaggeena baa len maxaa ku duceynaysa arooskiina aamiin ayaan leenahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe xaashi salaad culow iyo cabdikariin xaashi salaad iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan xaashi salaad iyo cabdullaahi xaashi salaad xaliimo xaashi salaad iyo xaawo xaashi salaad iyo xalaawi xaashi salaad safiyo xaashi salaad iyo xabiibo xaashi salaad iyo jamiilo xaashi salaad cabdiraxmaan axmed ciise iyo maxamed cali sheekh iyo waxay yidhahdeen maxamed yuusuf cali iyo najmo cabdi aadam iyo fartuun daa'uud faarax laki iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan muqdisho dhuusamareeb guriceel iyo nairobi waxayna taani u dirayaan hooyo seynab xaashi salaad iyo aabe waxay yidhahdeen cabdiqaadir jaamac tarabi macalin sheikow oo wiil ugu dhashay gurceel waxaana leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey mustafa ducaadina xaggiin le waaye waxaa leenahay mustafa allah ka dhigi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaal aad u qurux badanna waxa ibraahina uu naga soo gaaray cabdi waa doctor cabdi kuusow iyo xaaskiisa luul cumar cabdulaahi kuusow iyo sidoo kale cali atoore iyo xaaskiisa cadey cali axmed kuusow iyo xaaskiisa faadumo baafo hooyo fartuuna kuusow iyo caruurteeda isaaqa kuusow iyo xaaskiisa naciima ayeyo timiro ayeyo baa la yidhi limo iyo caruurteeda iyo sidoo kale ayeyo isniino iyo odageeda cabdulaahi baana iyo awowe cumar yantaar iyo xaaskiisa muslimo nuurow iyo sidoo kale habaryar faadumo cumar iyo caruurteeda edebo bonow iyo caruurteeda iyo sidoo kale aamino bonow iyo caruurteeda iyo xabiibo bonow iyo caruurteeda iyo cabdulaahi bonow iyo caruurtiisa habaryar yaasmiin bulaale iyo caruurteeda iyo dhammaan reer kuusow iyo reer bonow oo kala jooga maraykanka canada yurub iyo soomaaliya waxay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan yaasmiin bonow iyo axmed cumar oo bishan kowdeedii ku aqalgalay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaanay leeyihiin arooskiina waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waaree wanaagsanaada ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo canan oo loogu duceeyey annaguna waxaanu leenahay aamiin xalawi ibraahim xaydar iyo asad xuseen ilka weyne iyo waxay yidhahdeen cabdifataax xuseen ilka weyne iyo zakariya xuseen ilka weyne deeqo xuseen ilka weyne farxiya xuseen ilka weyne iyo samsam xuseen ilka weyne iyo safiya axmed faarax fartuun daa'uud faarax waxa ay yidhahdeen farxiyo xuseen sahal iyo abti axmed faarax cilmi adeer axmed cabdi faarax iyo eedo kaaho cabdi faarax iyo waxay yidhahdeen habaryar samawado faarax cilmi iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac ha ka tegina bay yidhaahdeen abti daa'uud faarax dhammaanna dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay hawad u mariyaan maxamed xuseen ilkaweyne iyo hooyo shukri xasan oo gabarh ugu dhalatay germany waxaana gabadhaas loo bixiyay bay yidhahdeen mustaqiim maxamed waxayna leeyihiin ducada idinka le waayo mustaqiim soo barbaar ayaan ku leenahay noqo tii soo weynaata oo waalidkeed anfacda warqadana waxa ay ka timid aabe xuseen cismaan warsame iyo hooye aamine xaaji iimaan gadow iyo sidoo kale ayeeyo cusube wehliye iyo xamdi xuseen cismaan iyo saygeeda khadar daahir axmed iyo anas khadar iyo sidoo kale cismaan xuseen cismaan iyo sayid cumar xuseen cismaan iyo yuusuf xuseen cismaan maryamo xuseen cismaan saacid xuseen cismaan iyo sucdi xuseen cismaan iyo saaro xuseen cismaan iyo sakariya xuseen cismaan iyo adeer cabdi cismaan warsame iyo reerkiisa baa la yidhi iyo ugu dambayntii adeer miro cismaan warsame iyo reerkiisa iyo axmed aadan siyaad iyo reerkiisa iyo xasan aadan siyaad iyo reerkiisa iyo dhammaan reer aadan siyaad reer sheekh faarax cismaan warsame iyo dhammaan reer cismaan warsame oo intaba waxaa la yidhi oo aan halkan lagu soo koobi karin dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iimaan xuseen cismaan iyo samiira maxamuud macalin jeeb oo arooskoodu ka dhacay magaalada linkobing waa la yidhi ee waddanka sweden taariikhdu markay ahayd toddobada bishan aanu haatan ku jiro agost ee sanadkan laba kun shan iyo toban waxay leeyihiin galabnimo jimcahana waa la yidhi waata sida loo sifeeya baan ka helay waa tahay arooskaas waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu kala helo ubad khayr qaba aamiin heesta ugu horreysa dhegeystayaashan u ciyaareen caasha waa riyo iyo codkii maxamed sulaymaan ay ma riyadii xalaan rumaystay riyadii xalay baan rumaysto ibraahinoo bani aadamka sidii ay doonaan haddii loo yeelo xataa mararka qaar waxaa laga yaabaa inaanay ka helin imise riyaad riyootay oo isla ilaahu riyadii xalay xarun ha ka dhigin haye laakiin riyooyin kalena waa jiraan oo qofka uu aad leeda alla yaaban ka dhigin sida midda hadda maxamed sulaymaan oo kale
hadduu roob shubo raxmaanku raamaad kala raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku ramaad kala raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku ramaad kala raadsadaae raqasaydaad dhigad artaadineed aniga rafaad raqasaydaad dhigad artaadineed aniga rafaaday raxada aduunyadu adayra ka sare ku saarte runti raaxada adduunyada adara ka dheer ka fuule runti raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saarte
intaas ayaan kaga gudbaynaa riyo iyo codkii maxamed suleybaan dhambaalkan caasha waxaan ka helnay aabe yacquub yarow abikar iyo aabe yuusuf cilmi xasan iyo hooyo muumino dicisow maxamuud iyo hooyo xaawo aadan cusmaan doctor mustaf yuusuf nuur iyo cabdulle yacquub yarow xasan yacquub yarow iyo cabdulqaadir cumar carabi iyo waxay yidhahdeen fartuun maxamuud faarax iyo shamso diiriye hodan cali diiriye maxamuud aadan cusmaan iyo maxamuud axmed diine mustaf cadaai xuseen iyo waxay yidhahdeen cumar xuubey ibraahim iyo nabadoon bejiin cambuure mire waxaana ay joogaan shaw jalalaqsi gobolka hiiraan yurub iyo maraykanka ah waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaanba ah ay gaarsiiyaan muuse yacquub yarow buube iyo waxa ay yidhaahdeen kaaho yuusuf cilmi oo dhowaantan ku aqalgalay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye arooskaasi allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqo ay kala kulmaan iyo owlaad kheyr qabta aniguna aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu ka yimid hooye xariiro maxamuud iyo adeer mursal maslax xakiim sangooye walaal maxamed cumar baa la yidhi iyo sacdiye cumar ibraahim xasan waxay kala joogaan maraykanka canada iyo soomaaliya iyo asxaab kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin bashiir cawil iyo xaaskiisa nasteexo maxamed iyo maxamed cali iyo xaaskiisa ifraax faarax iyo waxaa la yidhi marwaan maxamed naciime cigaala cabdiweli xaashi cabdulqaadir xaashi khaalid iyo sidoo kale fawzi jaamac iyo latiif naaleeye waxay kala joogaan maraykanka iyo canada iyo asxaab kale oo fara badan warqadda marba gadaal bay kasoo furmaysaa ibraahim waxaa kaloo ku jira doctor cumar cawaale iyo xaaskiisa fardowse xaaji imaan iyo sidoo kale doctor abib iyo xaaskiisa waa la yidhi sacdiye yaxye iyo xasanow iyo xaaskiisa khatro yaxye iyo nicimo yaxye iyo carruurteeda xabiibo muuse iyo carruurteeda iyo zahro dheer iyo carruurteeda iyo dhool iyo carruurteeda iyo maymuuna iyo carruurteeda iyo shariif maxamuud iyo xaaskiisa xaawo abu baa la yidhi iyo sidoo kale shamso bashiir iyo carruurteeda zahro cumar iyo carruurteeda faadumo fanaxley iyo odaygeeda iyo sidoo kale cabdicasiis baafo iyo xaaskiisa iisho iyo sidoo kale hooye raxmo iyo carruurteeda iyo dhammaan ehelada iyo asxaabta kale waxay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan yaasmiin maxamed maxamuud borow iyo axmed cumar oo bishan kowdeedii ku aqalgalay magaalada colombos ee gobolka ohio waxaan u rajaynaynaa arooskaasi inuu noqdo midkii loo aayo bad kheyr qaban lagu kala ibraahino intaana ka tegin isla arooskaasi in aan ka qayb galo waan ka gaari waayo waa laygu casuumay hortaan kuu sheegay waa aroos aan lugtii gaari weyday inaan aado hase ahaatee dad badan baa ka qayb galay marka mar haddii aan lug ku gaari waayo so inaan af ku gaara maha marka waxaad leedahay cilaankii iyo dib aa udhigtay intaba dib baan udhigtay marka hawadaan u marinayaa hambalyadii iyadoo maaragtay iswadata aniga iyo xaajigayga adigana kugu darayna maadaama barnaamijka aan rafiiq ku nahay waayahay caasho arooskaasna waxaa leenahay bashbashii barwaaqo kii lagala kulmo iyo owlaad kheyr qabta inuu noqdo ayaan eebe uga baryaynaa amiin dhambaalkana waxa uu ku bilowda dhammaan waxaan salaaminaha shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caashucuud iyo daandurey waxaana habig yidhahdeen maxamuud maxamed sheekh lafigiri iyo xaaji cabdiraxmaan maadi iyo hooyo waxay yidhahdeen khadiijo nuux iyo aabe cabdulqaadir xuseen iyo hooyo raaxo colhaye iyo cabduqaadir cumar diiriye cabdiweli cabdulaahi gaas iyo iqro cabdiraxmaan maadey iyo ruun cabdiraxmaan maadey iyo doctor xasan cabdulaahi giirgiir iyo waxay yidhahdeen maxamed qadar cabdiraxmaan iyo fawsiye xuseen xayd iyo faaduma macalin dhammaan reer cabdiraxmaan maadey iyo reer cabdulqaadir xuseen waxaana ay taaniyo dhalasho gaarsiinayaan jamaal cabdiraxmaan maadi iyo sacadiyo cabdulqaadir xuseen oo wiil ugu dhashay degmada waxay yidhahdeen beled xaawo xaafadda golden hills wiilkaasna waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen cabdulaahi ducadana waa idinka cabdulaahi soo kor soo barbaar noqo kii waalidkii anfaca amiin waanu raacinayaa dhambaalkana waxaa la yidhi waxaanu marka hore ku salaamaynaa howlwadeennada v o a waan idin salaano aata waan idinka guddoonay mid lamid naga guddooma dhinaciina marka xig waa la yidhi halkan waxaa tahniid aroos ka diraya dhammaan ardayda iyo dhakhaatiirta jaamacadda banaadir gaar ahaan baa la yidhi dufcadda saddex iyo toban ee kuliyadda caafimaadka oo kale ah waa kow waxaa ugu horreysa miski cabdulaahi tuulax iyo muna cabdulaahi tuulax iyo ridwaan sahal saciid iyo najwa maxamed cusmaan siday u qoran tahay aan ugu akriyo iyo nasre cabdi xaashi iyo sagale maxamed fuje iyo sidoo kale jamiile axmed cali iyo shukri cabdi cali iyo khatra cabdulaahi xasan iyo sidoo kale samiira xaayow jaamac iyo sidoo kale muna maxamed cabdulaahi iyo nafisa cabdulaahi cusmaan dhammaan dadkan aan soo sheego o dhan ifahayna waxay tahaniyad farxadle u dirayaan caruuska iyo caruushada bay yidhahdeen boqorka iyo boqorada iyo farta iyo faraatiga waa la sii wada faraska iyo genyada lababa kale waata doctor cabdiraxmaan saciid iyo doctor shukri cali shirwa oo ku aqalgalay magaalada muqdisho maalintii khamiista baa layidhi taariikhduna ay ahayd saddex iyo tobankii bishan agost ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waaro bad khayr qabana kala hela saddex aamiin bay soo raaciyeen anna mid baan ku daraya aamiin aamiin aamiin bay yidhahdeen marka iyagaa soo dhameeyey waxaa noo baaqayaa aabi maxamuud macalin jeeb iyo hooyo safiye xuseen maxamed iyo zakariya maxamuud jeeb iyo luqmaan maxamuud jeeb iyo waxay yidhahdeen safwaan maxamuud jeeb zahra maxamuud jeeb iyo marwaan maxamuud jeeb salmaan maxamuud jeeb ibtisaam xasan jeeb ifraa xasan jeeb iyo imaan xasan jeeb iyo habo wardo xuseen maxamed iyo habaryar fartuun xuseen maxamed iyo habaryar farxiyo axmed iyo waxay yidhahdeen habaryar shukri xuseen maxamed iyo habaryar maryam xuseen maxamed iyo abti zakariya xuseen maxamed iyo waxay yidhahdeen abti yaxye xuseen maxamed saciido macalin jeeb iyo eed faadumo macalin jeeb iyo eed shariifo iyo yunis maxamuud xuseen iyo yaasir maxamuud xuseen yasmiin maxamuud xuseen iyo amal cali faarax iyo nasteexo abukar cali iyo ibtisaam maxamed geelmaal iyo cabdirasaaq maxamed geelmaal iyo cabdulaahi maxamed geelmaal iyo dhammaanba eheladii asxaabta waxaanay jecel yihiin in ay tahniyad aan lasoo koobi karin ay hawada u marayaan arooska imaan xuseen cusmaan iyo marwadiisa samiira maxamuud macalin jeeb oo ay leeyihiin hambalyo oo nala dhegeysta heesta dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay waxaan hambalyo iyo aroos iyo bogaadeen halkaan uga diraynaa caruuska iyo caruusada fadxi sheekh xasan sheekh yuusuf iyo ciidruus macalin maxamed oo arooskooda u dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho waxaana leenahay baa la yidhi kii lagu nasto ee lagu nagaado waxaana diraya baa la yidhi hambalyada dadka kale ah adeer sheekh cismaan baashi sheekh yuusuf iyo adeer cali salaan sheekh yuusuf iyo adeer cabdicasiis sheekh maxamuud iyo eedo canab xadiyo waa canab xadiyo sheekh yuusuf iyo eedo yusur sheekh yuusuf iyo eedo abshiro sheekh yuusuf iyo eedo canab sheekh yuusuf iyo sidoo kale eedo nuuro sheekh yuusuf iyo eedo muxubo sheekh yuusuf iyo sidoo kale baa la yidhi saadaq sheekh xasan iyo xaaskiisa fartuun cali geedi iyo firdowsa sheekh xasan iyo say geedi iyo cabdifataax sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo dhammaan qoyska reer jimcaale dhalac baa la yidhi iyo sidoo kale hooyo nuuro macalin axmed iyo abti saadaq macalin axmed iyo habaryar xaliimo macalin axmed iyo habaryar ardo macalin axmed dhammaan qoyska reer macalin axmed diini waxaan leenahay bay yidhaahdeen arooskaasi dhex maray caruuska iyo caruusadda fadxi sheekh xasan sheekh yuusuf iyo ciidruus macalin maxamed in uu ilaahay ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaad moodaa toddobaadkan ibraahinow waan u fiirsadaa mararka qaar in mararka qaarna aroosyada nagu badan yihiin mararka qaarna dhalashooyinku nagu badan yihiin mararka qaar ay weliba nagu badan yihiin gaar ahaan wiilasha mar gabdhaha nagu badan yihin toddobaadkan marka waa toddobaadkii aroosyada dhammaan aroosyada aanu sheegno oo dhan inta isguursatay inta iscalmatay inta isdoondoonaysa inta hawada kusoo jirta inta qabaqaabada wada dhammaantood waxaanu leenahay hambalyo arooskiina aroos kheyr qaba kii aad u aydaan ubad kheyr qaban aad ku kala heshaan weliba waxaan usoo qabanaya ibraahim hees ay jecel yihiin inta badan lamaanaha aqal gala wada jire nabadgala ya anigu naftaydaba haddaan isku daran aad u jecelahay allahayow inaga yeel waa heesta nagaadi reerkii lagu nastee lagu nagaado wada jireen nabadgala halkaasi ku dhamaataba ducada inta badan aan akrin halkaasi ku jirtaa marka toddobaad walma saarna heestan ibraahim maxay kula tahay waa toddobaad balba suurtagal maaha laakiin hadda da- aroosyada aan akrinay iyo kuwa hadda soo socda iyo oo barnaamijka dhegeysanaya iyo kuwaas ha ka dhargaan hadda soo duceeya markana la dhaho way naga furan lahayd iyadoo duuban bayba noo taallay maan usoo saarno maya dadkan ducada tooska ay rabaan ya lifeka waa tahay nagaa inkastoo buni cambuleys la socod hay hay waa tahay inkastoo buli cambuulis la socon jiro nagaadii codadka hibe maxamed iyo fanaankii cabdinaasir macalin siciid
heestii nagaadi iyo codkii cabdinaasir macalin iyo hebo maxamed ibanuur ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray abti axmed xaaji iimaan iyo farxiyo axmed xaaji iimaan iyo falastiin axmed xaaji iimaan waa wariyaheena v o a iyo dhammaanba reer axmed xaaji iimaan iyo abti cali xaaji iimaan iyo maama xabiibo muuse iyo dhammaanba reer cali xaaji iimaan abti yaxya xaaji iimaan iyo reerkiisa iyo abti mahdi xaaji iimaan gadow iyo reerkiisa iyo waxay yidhaahdeen abti muxudiin xaaji iimaan iyo reerkiisa iyo abti cabduqaadir xaaji iimaan gadow iyo reerkiisa iyo habaryar farxiye xaaji iimaan gadow iyo reerkeeda iyo waxay yidhaahdeen habo sacdiyo xasanley iyo reerkeeda iyo habaryar saciido sheekh cabdulaahi iyo habaryar aamine cali kulmiye iyo zakariya yaxya xaaji iimaan iyo dhammaanba reer xaaji iimaan waxayna jecel yihiin inay bogaadiyaan hambalyan u diraan arooska iimaan xuseen cusmaan iyo samiira maxamuud macalin jeeb oo ay leeyihiin arooskana kala kulmaa nolol raaxo badan iyo bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkana waxa uu ka yimid adeer isxaaqa huud nuur aadan iyo adeer macalin xasan maxamed ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer nuur maxamed ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer cali maxamed ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer maxamed kerow ibraahim adeer subayr cabdullaahi ibraahim maxamed cabdullaahi ibraahim huud xasan aadan xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdi xasan aadan iyo xaaskiisa iyo xuseen wardheere wuxuu ku magac dheeryahay geesdiir xaaskiisa iyo carruurtiisa xasan cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheeryahay dhashow iyo sidoo kale cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo aadan maxamed ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay shabeelow iyo sidoo kale aadan maxamed yarow iyo cali isxaaq cali wuxuu ku magac dheeryahay biyadiid anadiid baa maqli jira biyadiidna ma jira ibraahimo haye marka dambena waxaa soo socota cuntadid ay ay cunto diid hadduu cuntada diido marka taasi suurtagal ma ibraahim laakiin hadday biyo diidba ay dhacdo cunto diid maxay ku diidaysaa maxamed cabdullaahi muuse wuxuu ku magac dheeryahay maxamed karama iyo cali ibraahim aadan waa warjey iyo sidoo kale cali isxaaq aadan waa cali dheere iyo sidoo kale eedda muslimo maxamed ibraahim iyo eedda nuuney maxamed ibraahim iyo habaryar muslimo xasan cali iyo habaryar sahra xasan cali dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe xuseen maxamed ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay kuusi iyo hooyo fartuun xasan cali waxa uu ilugu dhashay magaalada goofgaduud ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd bishan aan ku jirnay ogos sideedeedii ee sanadka laba kun shan iyo tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed deeq xuseen maxamed waxaanay leeyihiin allaha ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamiintu baa ka dhiman anaan ku daray aamiin dhambaalkan ayaa soo qabanaya casho wuxuu naga soo gaaray cabdinaasir aadan maxamed gaas iyo cabdinuur aadan maxamed gaas iyo cali aadan maxamed gaas iyo mustaf sheekh isxaaq iyo aadan cabdulaahi oo ku magac dheer jawaari iyo xuseen maxamuud oo ku magac dheer carab cabdulaahi maxamed aadan iyo manuur oo loo yaqaano jim jam
jim jam
axmed jim jam ibraahimow marka la joogo xaafadan ka imid waxbaa looga yaqiinay haye jim jam waa koleyto qofka magacaasa la baxay isagaa yaqaan wuxuu ula baxay iyo jim jam kolley waa magac iska caadiya sida ila taha aniga waa garta waa garta axmed sheekh aadan iyo cumar sheekh aadan oo loo yaqaano wariiri iyo aadan cabdulaahi oo loo yaqaano costo isaaq kuulow aadan iyo macalin cali jiirow iyo xuseen shiinow dadkaasna waxay joogaan burtinle garowe qardhow muqdisho baydhabo bardaale iyo soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad jecel yihiin inay u diraan salaad xasan maxamed oo ku magac dheer salaad garaash iyo waxay yidhahdeen gacaladiisa roney cali daahir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo kii lagu nagaado laguna bashbasheysto oo lagu barwaaqo aniguna aamiin ayaan raacinaya waa tahay bal ibraahimow waxaad noo raacisaa heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha noo ciyaarayna tee baan ka dhignay heesaha waaba ku yimaalo mar hadday wixii farabataan ibraahimo aniga horta ma ogtahay waddankan waxaan ugu nimid wax la yidhahdo all you can eat haye maqaayada la yidhahda intaad cuni karta cun intaasun iska dhib qiimo go-aanaad dhibayso waa xujo marka dadku isku qa isku macnaha qaad ma aha oo qofba wax yar ku dherga qofba wax badan ku dherga qofba inbuu ku dhergaa laakiin aniga waxaad cuni karta marka la yidhaahdaba waa maalintan ugu baahi badanahay sababta waxaan cuna ma aqaan oo ku yabaanaa hadda taftii bay taagan tahay heese badan ba halkaan aad aad aad kusoo taxday markaad mid soo qabay tirahda waxaan idhahda ma tan maya maya taas maya tan maya warqadihii ayaa waxay noqdeen ulyukanid
maya heesihii baa waxay noqdeen olyukanid heestii baa waxay noqdeen ulyukanid marka waa ku yabaale dhinacaaga nusoo tuuro waayahay kaale imaaw haye kaale imaaw aan koodne kurbaay haysaay kuleele adilay kaas maxaa adilay kaalmaysaaye yeeyow yeeyo waxaan maqli jira mataqaanaa
codadkii macaana axmed naaji socod iyo saceeda karoon saado maqaasin ilow leh
intaska gudubno ay wadajirka ugu luqeynayeen axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle dambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer isxaaq huud nuur aadan iyo adeer macalin xasan maxamed ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda adeer nuur maxamed ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer cali maxamed ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer maxamed kerow ibraahim adeer zubayr cabdulaahi ibraahim iyo maxamed cabdulaahi ibraahim iyo huud xasan aadan xaaskiisa iyo caruurtooda cabdixasan aadan iyo xaaskiisa iyo xuseen wardheere geestir iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan cabdiraxmaan dhashow iyo waxay yidhahdeen cali cumar xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aadan maxamed ibraahim shabeelow iyo aadan maxamed yarow iyo cali isxaaq cali biyodid iyo maxamed cabdulaahi muuse maxamed karaama iyo cali ibraahim aadan warjey cali isxaaq aadan cali dhere iyo waxay yidhahdeen eedo muslimo maxamed ibraahim iyo eedo nuuney maxamed ibraahim iyo habaryar muslimo xasan cali iyo habaryar zahra xasan cali waxaana ay dadkaasi jecel yihiin iyagoo jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood inay taaniyad kal iyo laaba u diraan aaba xuseen maxamed ibraahim kuus iyo hooyo fartuun xasan cali oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen goof guduud gobolka ba'i waxayna leeyihiin wiilkaasi maxamed deeq ayaa loo bixiyey soo duceeya waxaan leenahay noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca
waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa ugu horeysa hooyo xamdi cabdi dhigane iyo caruurteeda maryan cabdi dhigane iyo caruurteeda ayaan cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo farxiyo cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo anise cabdi dhigane iyo caruurteeda baa la yiri iyo deeqo cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo xabiibo cabdi dhigane iyo qaasim cabdi dhigane waa dhammaan ilmo cabdi dhigane iyo asxaab kaloo fara badan waxay kala joogaan dunida dacladeeda iyo waxaa la yidhi soomaaliya xataa way ku jirtaa garow waa la joogaa nairobi baa la joogaa eldoreed iyo meelo kaloo fara badan waxayna dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u direen waa tahniyad dhalasho ah waa dhuux cabdi dhigane iyo marwadiisa nasri cali saciid oo ay gabadh ku dhalatay magaalada eldoreed ee waddanka kenya waxaanay leeyihiin noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin baan ugu ugu daraya dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aaba xuseen cusmaan warsame iyo hooyo aamine xaaji iimaan gadow iyo ayeeyo cosabo weheliye iyo xamdi xuseen cusmaan iyo saygeeda khadar daahir axmed iyo waxay yidhaahdeen cusmaan xuseen cusmaan iyo sayid cumar xuseen cusmaan iyo yuusuf xuseen cusmaan maryama xuseen cusmaan iyo saacid xuseen cusmaan iyo sucud xuseen cusmaan iyo zaaro xuseen cusmaan iyo sakariya xuseen cusmaan adeer cabdi cusmaan warsame iyo reerkiisa iyo adeer miro cusmaan warsame iyo reerkiisa iyo axmed aadan siyaad iyo reerkiisa xasan aadan siyaad iyo reerkiisa iyo dhammaanba reer aadan siyaad iyo reer sheekh faarax cusmaan waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaadhsiiyaan imaan xuseen cusmaan iyo samiire maxamuud macalin jeeb oo arooskooda uu ka dhacay linkoping sweden waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya toddobaadkana waxa uu ka yimid shiikow jaamac tarabi iyo cali jaamac tarabi iyo nuur jaamac tarabi iyo faadumo jaamac tarabi leyla jaamac tarabi iyo shukri xasan jaamac iyo maryama xasan jaamac iyo mascuud xasan jaamac iyo axmed xasan jaamac iyo shaafici cabdullaahi jaamac farxiyo cabdullaahi jaamac iyo nasro maxamuud raage iyo farxiyo cabdishire iyo nasro daahir cismaan iyo nasteexo waa naxwo daahir cismaan iyo xidig yuusuf cali iyo ugu dambeyntii baa layidhi maxamed xasan jaamac dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad u dirayaan waa tahaniyad aroos oo farxadle baa la yidhi arooska xasan jaamac tarabi iyo aroosada nimco axmed maxamuud oo ku aqalgalay magaalada gurceel ducada waa xaggiina baa layidhi aqalgalkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaashana caasha aan usoo qabanayno waa durbeley hel waxaana ku luqeynaysaa maxaa li durbo leyhel
durbo waa la helay yah wa ta wax walba haddii laga hadli baahino khatar baa la gelaya waa tahay durbo leyhel codka macaan fanaanada khatra daahir ciga ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo
Thank you. khasrad- khatarad daahir waxay gebageba u tahay barnaamijka hambalyada heesaha caashe ibraahim aadan caashe caudi iyo ibraahim xasan daandure ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasina wuxuu soo afmeeraya idaacadayda galabnimo anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo cabdicasiis sadaam ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan idinka tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
Hello.